بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون suuratu nuur ayaan kusoo dhex jirnay aayadda konton iyo saddexaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waxaa lagu soo dhex jiray oo inoo dambeeyey tilmaamaha munaafiqiinta lagu yaqaano iyo astaamaha ay caanka ku yihiin oo lagu sheegay inaysan ilaahay subxaana wa tacaala iyo kitaabkiisa sunnada nebiga markii loogu yeedho sal alla alay wasalam ayna yeelin ayagii baa marka lasii wadaa warkoodii wa aqsamuu way dhaarteen billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay tabar leeyihiin dhaarahooda tabartooda inta taagteeda bay dhaarteen waxay ku dhaarteen lain amartahum haddaad amarto nebiyow bixitaan haddaad amarto layakhrujunna inay baxayaan layakhrujunna walle inay baxayaan oy baxayaan ayay ku dhaarteen qul waxaad tidhahdaa laa tuqsimuu ha dhaaranina daacatun weeyaan daacatukum daacatun wey yeelitaankiinu daacatun yeelitaan wey macruufatun oo la yaqaano waa daaca la yaqaano wey ina allaha alle khabiirun kii og weeye oo gun og bimaa shayga tacmaluuna aada samaynaysaan qul waxaad tidhahdaa nebi wa atiicu llaha alla adeeca wa atiicuu adeeca arasuula rasuulka adeeca fain tawallow hadday jeedsadaan fa inamaa calayhi waxa uu nebiga korkiisa ah fain tawallow haddaad jeedsataan fa inamaa calayhi waxa uun korkiisa ah nebiga maa shaygii xumila loo xambaariyey wixii la saaray wa calaykum idinkana korkiina waxaa ah maa shayga xumiltum laydin xambaariyey oo laydin saaray wa in tutiicuuhu haddaad adeecdaan nebiga sala allahu alay wasalam tahtaduu waad hanuunaysaan wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisana ma ahan ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad munaafiqiinta waxaa la soo sheegay inay afka ka sheegtaan iimaanka intaa keliya kuma gaabsadaane dhaar bay ku daraanba macnaha way dhaar badan yihin waaqsamuu billahi jahda aymaanihim dhaartoodu bar iyo taag leedahay bay dhaaranayaan waxbay reebanayaan macnaha maxay ku dhaaranayaan waxay ku dhaaranayaan layakrujunna lain amartahum layakrujunna haddaad amarto ood amar ku siiso inay baxaan oy duulaanka u baxaan inay baxayaan bay ku dhaaranayaan intay dhaaran karaan bay dhaaranayaan bixidaasay ku dhaaranayaan waxaad ku tidhahdaa nabiga sal ly slam waxba ha dhaaranayn dhaarta iska daayay yeelidda aad leedihiin waan ku yeelaynaa oo amarkaaga waan qaadanaynaa waa mid la yaqaano daacatun macruufa maxaa laga wadaa yani waa uun caadadiinii wey tii afka uun ahayd wey tii uun laydinku aqoon jire afka aad ka dhihi jirteen kadibna aan fulinta lahayn tii uun daacatun macruufa wixiini warkiini laydinku yaqaano wey macana saas waa la dhexi karaa ama daacatun macruufatun yacni arrinkiinu ha noqdo yeelitaan la yaqaano oo sidaas mu'miniinta kaleba dhaar la-aan ay nebiga amarkiisa u qaadanayaan taasoo kale ha laydinka helo taana waa tafsiir kaleto wey macanaa midka hore isaga daa daacatun macruufatun marka warkiina waa kii hore la yaqaanay un wey afka inaad ka tidhaahdaan kadibna dhaqan aydan ku darin iyo qaadasho kii un wey allana subxaana wa tacaala waxay samaynayaan waa gun ogyahay rabbi subxana wa tacaala haddii ay sheekadoodu ay u socoto oo marmarka qaarkood ay nebigiiyo sal lla alay waslam saxaabada iyo ay yani marsiistaan oy khayaanadoodii iyo shirqoolkooda iyo beentay sheegayaan iyo iimaankale ay ku dhaaranayaan iyo waxay waxoogaa hadduu marmar u hirgalo oo uu muminiinta agtooda waxoogaa khadeecaan ilahay agtiisuna ka soconay subxana wa tacala khabiirun bima yacmaluun oo bima tacmaluun waxay samaynaysaa waxay samaynaya ilahi waa ogyahay subxana wa tacala ilahay agtiisa waxba kama qarin karaan waxaa ku tiraahda nabiga sal lla alay wasalam war alla adeeco yeela rasuulkiisana yeela waxa uu idiin dirayana yeela wuxuu idinka reebayana ka hadha haddii ay sidaas markii aad tidhaahdo ay jeedsadaan may haddaad jeedsataan fa in tawallow ay tatawallowa haddaad jeedsataan nimankiina gaaladee lala hadlayahay fa inamaa calayhi maa xumil wa calaykum maa xumiltum isagana xilkii la saaray unbaa dushiisa idinkana xilkii laydin saaray unbaa dushiina ninma nidka kale dembigiisa qaadi maayo maxay tahay waxa nebiga la saaray waa inuu idin soo gaadhsiiyo ilahay fartiintiisa subxana wa tacaala risaalada inuu idin soo gaadhsiiyo wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin gadaal dambe xilkii nebigu waka ayagana maxay tahay waxa la saaray waxa la saaray inay aqbalaan oy guddoonsadaan oy yeelaan oy hirgeliyaan wixii rasuulku la yimid wey isaga marka xilka saaran ka mid ma aha inuu idinku qasbo ilaa wa ilaaba inaad qaadataanna waajib saaran maaha isaga xilkiisa waa inuu idin soo gaadhsiiyo idin fahansiiyo idin baro idin sheego amaa inaad qaadataan hawl lagala xisaabtami maaha inaad qaadataan ood yeeshaan ood guddoonsataan ood aqbashaan idinkay idin saaranta saas way macnaha haddaadse adeecdaan wa in tudiicuuhu tahtaduu haddaad yeeshaan ood adeecdaan waad hanuunaysaan macnaha waxa weye jidka keliya lagu hanuuno ee hanuunka lagu helayo waa raacitaanka nebi maxamed salawatu rabbi waslamu aleyh daacadiisa wain tutiicuuhu tahtaduu waxaa laga fahmayaa haddaydaan adeecinoo isaga amarkiisa qaadanin hanuun iyo idinku isma haysaan waficna waa saas leanna ruuxu hadduuna dariiqii nebiga raacin salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo amarkiisa qaadanin oo wuxuu ka reebay uusan ka hadhinin wax uu dooniba ha sheegtee ruuxaasi waa luunsanyahy ma hanuunsana maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala hal dariiq keliyu inoo sameeyey oo naxariistiisa iyo jannadiisa ku gaari karna dariiq labaad ma jiro dariiqaa ilaahay inoo inoo sameeyey waa dariiqaa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ku dayashadiisa raacitaankiisa aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo cibaadaadkiisa iyo in lagu daydoo la raaco jidkaa haddii la maro waa la hanuunaya jidkaas nebi maxamed sal lay slam haddii laga leexdana ama ahwaa iyo bidac baa lagu dhacaya ama shirkiyaad iyo dalaal iyo baadi kasii xag jirtaa lagu dhacaya la fayoobaan maayo fayoobidu marka waxay ku jirtaa wain tudiicuuhu tahtaduu ina la adeeco nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh oo amarkiisa la qaato siday dooni macnaha noqoto ayb wamaa cala rasuuli ila albalaaqu lmubiinu waa xilka saaran oo inuu idin gaadhsiiyo unbaa xilka saaran ah amaa in aad qaadataan ood aqbashaan lasta calayhim bimusaydir yani inaad qasabto laguma dirintaas wa aqsamuu way dhaarteen billaahi ilahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda intay taag iyo tabar leeyihiin intay awood ah bay dhaarteen waxay ku dhaarteen lain amartahum haddaad amarto nebiow bilkhuruuji wa bixitaan ay baxaan haddaad amarto layakrujunna inay baxayaanoo baxayaan bay ku dhaaranayaan waanu bixi bay dhahayaan macnaa ayib qul waxaa dhadaa laa tuqsimuu ha dhaaranina dhaartan faraha badan iska daaya dhaarta faraha badan waxaa keenaysa isku kalsooni la-aan adiga haddaad og tahay inaad been sheegayso beenaalaha dhaartiisaa badan beenaalaha dhaartiisaa badan maxaa yeelay wuu is og yahay isaga laftiisu inuu been sheegay beentii marka buu doonahayaa inuu wax ku kabo oo dhaartan faraha badan waxaasaa ka keenaya ama ruuxa mu'minkae qalbigiisu iimaanku ku jiraayay isagu waa is og yahay marka laa tuqsimuu waxba ha dhaaranina dhaartan faraha badan iska daaya daacatun daacatukum waa khabar mubtadiisu go-anya daacatukum daacadiinu iyo yeelitaankiinu daacatun yeelitaan weye macruufatun oo la yaqaano waa mid la yaqaano tiinii hore un wey tii afka aad ka dhihi jirteen wey macnaha laakiin aan hirgelin iyo fulin lahayn ina allaha alle khabiirun midkii xogogaala wey bimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan xogogaal buu yaho guntiisa waa og yahay waxba marka ha qarinine si daacadnimoa u dhaqma wey macnaha qul waxaa dhadaa nebigow atiicuu yeela allaha alla yeela wa atiicuu yeela alrasuula rasuulkana yeela oo amarkiisa qaata ilahay dhaacada rasuulku waa daacada ilahay fain tawallow hadday jeedsadaan fain tawallow haddaad jeedsataan waa khiaab fain tawallow ay tatawallow haddaad jeedsataan fainamaa calayhi waxa uun korkiisa a nebiga maa shayga xumila la xambaariyey waxa la xambaariyoo la saaray oo maxay ah inuu idin soo gaadhsiiyaa wa calaykum idinkana korkiinna waxa ah maa shayga xumiltum laydin saaray oo laydin xambaariyey oo ah inaad aqbashaan ood yeeshaan inaad aqbashaan waa hawl idinka idin taalla wey xil idinka idin saaran wey wain tudiicuuhu haddaad adeecdaan oo nebiga jidkiisii martaan tahtaduu waad hanuunaysaa ha ictiqaadkaaga iyo cibaadadaada iyo akhlaaqdaada iyo suluugaaga iyo kasabkaaga yani waa waa inaad waafajiso sunnadii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo dariiqiisii aada waafajiso ayib wain tudiicuuhu tahtaduu yani dadka ahlulbidaca iyo dadka muxdisiinta ee gadaal wax ka keenay diinta wax kaga soo daray ama waxaan waafaqsanayn dariiqadii nebiga sal lla lay wasalam diinta ka dhiganayahay maalinta qiyaamada marka la gaadho ay isleeyihiin waxbaa idinka horeeya oo ummaddu ay darkii nebiga ku aroorto sal lla lay wasalam baa iyaga dhanka bidix loo leexinaya darkii nebiga iyo yani waxa wey meeshii laga cabilaa o dhan baa laga leexinaya maxaa looga leexinayaa markaasaan dhihibu nebi uri sal ly slam asxaabi asxaabi asxaabtaydii waa ummadaydi waa ummadaydi waan dhihibu markaasaa waxaa la leeyahay dhaaf baa la leeyahay gadaal waxay kala yimaadeen ma ogide faraha ka qab markaasaa waxaan dhihibu nebi uri sal lay slam suxqan suxqan fogaansho fogaansho waan dhihibu saas macana marka cibaadaadkaaga iyo camalkaaga iyo waxaad samaynaysa iyo waxaad ilahay ugu dhawaanayso hubso inay waafaqsan tahay sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh saas macana ayib hana ka dhegaysanin ninaba ninaba yuusan kuu qurxinin waxaan sunnada nebiga ahayn salawatu rabbi waslamu aleyh sunnada sugan ee ama cibaado ha noqoto ama ictiqaad ha noqdo ama suluug ha noqdo wuxuu dooniba ha noqdee wax la hubo waa inaad ku cibaadaysatood ilahay ugu dhawaato subxana wa tacala laakiin wax galabgalab oon la hubin oo sheekh hebel baa laga soo gaadhay iyo dariiqa hebelaa laga soo gaadhay iyo waanu arki jirnay iyo wax noocaasoo kale ayaan diin lagaaga dhigay ilahay agtiisa subxana watacala inay kaa fogaysa mooy kuu dhaweyn mayso saas maana ayib wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahanin ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad yani gaadhsiin cad oo si cad iska muuqata taa unbaa xilka saaran uyahy wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati laystaklifanahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim wacada wuu yaboohay allahu alle aladiina kuwii wuxuu u yaboohay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mida oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanwanaagsan wuxuu alla u yaboohay layastaklifanahum inuu khaliif yeeli oo khaliif yeeli fil arda dhulka dhexdooda inuu khaliif yeeli kamaa sidii istakhlafa uu u khaliif yeelay oo kale aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey walayumakkinanna waxa uu ballanqaado u yaboohay walayumakkinanna inuu makanin oo makanini lahum iyaga diinahum diintoodii alladii diinkaasoo irtadaa uu raalli noqday alle lahum iyaga uu raalli uga noqdo walayubadilannahum waxaa saddexaadoo rabbi uu yaboohay walayubadilannahum inuu uu bedeli min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan amaan inuu ugu bedeli yacbuduunanii xaal ay icaabudayaan laa yushrikuuna oynan wadaajinaynin bi aniga shay-an waxba ayna ila wadaajinayn waman kafara ciddii kufrida bacda dalika kaas kadib tamkiinka iyo istikhlaafka iyo tabdiilka kadib ruuxii kufriya fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa daacada ilahay ka baxaya sida uu xaakim soo saaray uuna saxiixiyey imaamu dahbina uu ku waafaqay aayaddu waxay kusoo degtay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu soo hijirooday waa kii saddex iyo toban sano magaalada maka joogay cadaadiis iyo dhib badan baa loo geystay wax loo reebtay ma jir oo dhib ah ilaa saxaabadiisu markii dambe waa ku hijirooday oo ardulxabasha u qaxay kadibna markii nebigu sal lay waslam waa kii soo hijirooday saddex iyo toban sano kadib madiinu usoo hijirooday nebigu sal lay slam magaalada madiine markuu nebigu yimid lagama hadhin meeshaasuu bulsho ka aasaasay mujtamac buu ka aasaasay carabtii oo dhan ayaa ku heshiisay inay la dagaalanto hal dhinac baa laga wada maray bulshadaa yartee nebigu hogaaminaya magaalada madiine degan een kaba baxsanayn ayaa la isugu tegay marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim marka maadaama qabaa-isha ku wareegsan iyo kuwa kasii shisheeye iyo kuwa magaalooyinka deganba kulli ay la dagaalsan yihiin saacad walba habeen iyo maalinba marka heegan bay ku jiraan hubka lama dhigayo waa lagu seexan ninku hadduu seexanayo hadduu soo jeedo hadduu tukanayo hadduu suuq joogo hubkiisii waa inuu labisnaado oo diyaargarowsanaado maxaa yeelay laxdo kasta ilbidhiqsi kasta waxaa dhici kara dagaal baa dhici karta markaasa saxaabadu waxay yidhahdeen talow ma sidanaan nolosha ku dhammaysan doonaa mise waxaadna soo mari doontaa maalin aan hubka iska dhigi doonno aanu xasili doonno aayaddana marka soo degtay rabbi subxaana wa tacaala uu ballanqaad ku bixinayo wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay iyo wax u ballanqaadaya sababta ballanqaadku waa saddex arrimood oo aayaddu sheegtay saddexda midda koobaadi waxa weeyaan iimaan iimaan dhab ah dadku inay leeyihin ta labaad weeyaane alcamalu saalix waa inay dadkaasi dhaqan ahaan diinta u qaataan oy fuliyaan wixii ilaahay faray subxana wa tacaala tiirka saddexaad waxaa lagu sheegay yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-an xaaladda ilaahay uu ballanqaadkan siinayo waa xaaladay alle keligii caabudayaan oo ynan cid kale wax la wadaajinayn saddexdaa arrimood bulshada laga helay iyo dadka laga helay baa ballanqaadkan iskale saas man qolada haddayna dadku iimaan lahayn ballanqaadkani uma yaallo hadday iimaankoodu sheegayaho laakiin camal saalixa aynan la imaaninna uma yaallo haddii camal ay la imaanayaan laakiin shirki u weheliyo oy ilaahay cid aan ahayn baryaan oo ilaahay cid aan ahayn tala saartaan oo alla cid aan ahayn ay rumaysan yihiin inuu wax tarayo kuwaana ballanqaadkani uma yaallo markayay yihiin waa dadkii nebi maxamed la socday salawatu rabbi asxaabtiisii iyo ardadii ay tababareen iyo jidkoodii dadka haya kuwaa way kuwa ballanqaadkan ilahay siinayo subxana wa tacala saas ballanqaadku wuxuu ka kooban yahay kow horta dhulka waanu dhiibi buu rabbi subxana wa tacala layastakhlifannahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim gaaladii iyo kuwa degan marka laga qaado ayagaa loo dhiibi maamulka dhulka talada ayagaa loo dhiibi kuwii iyaga ka horreeyeyba sida loogu dhiibay oo kuwa ka horreeya kuwe wey waxaa loo badanyay inay ree bani israa'iil waa kan qur-aanka kusoo marray rabbi subxana wa tacaala ree bani israa'iil waxaa gumaysan jiray fircawn rabbi baa u ballanqaaday inuu dhulka u dhiibayo ballanqaadkiibaa loo furiyey oo ree bani israa'iil masarna waa kuwii qabsaday oo gadaal ugu soo noqday shaam oo dhanna iyagaa loo dhiibay sidii kuwa iyaga ka horreeyeyba aan dhulka yani uga khaliifiyo loon ugu dhiibnay xilkiisa baan kuwana ugu dhiibaynaa nebi maxamed la socda salawatu rabbi waslamu caleyh taas waa mid ta labaad waxa weye walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diinta uu ilaahay raalli uga noqdayna waa la makanin macnaha waa loo sugi ayagoon cabsanaynin oon qarsanaynin oo ashunku adin aan ahayn bay diintooda si xorriyad leh ugu dhaqmayaan hadday tahay qaybihii xuduudda hadday tahay qaybtii dowladda ku saabsanayd hadday tahay qaybtii dhaqaalaha ku saabsanayd hadday tahay qaybtii qoyska ku saabsanayd hadday tahay qaybtii bulshada ku saabsanayd hadday tahay qaybtii calaaqaadkaiyo xidhiirka dibadda ku saabsanayd wax alla wixii diintooda ku saabsanoo dhan ayagoo ninna uga xadhig xidhiirayno ka baqaynin ayuu ilaahay makarinaya subxana wa tacala oo si xorriyadna way ugu dhaqmayaan saas maana ayib ta saddexaadi waxa weeye diinta ilaahay uga raalli noqdayna waa diinta islaamka waa tan soo marnay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diina diinta ilaahay uu raalli uga noqday waa diinta islaamnimada taas way macnaha midda saddexaadna waxa weeye oo ballanqaadka qodobadiisa ka mid a walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna cabsida haysa hadda nabad yani ammaan baa loogu bedeli doonaa ammaan buu alla ugu bedeli doonaa subxana wa tacala soo hadda meelay kusoo kaajaan ma la'a oo hubkii iyo labisnaantii yani diyaargarowgii heegankiiba madhigila ah oo kulli meel kasta kama cabsanayaan xaaladaa waa la bedeli doonaayo waxaa lagu bedeli doonaa ammaan baa ilaahay ugu bedeli doonaa bu rabbilahi subxana wa tacaala ballanqaadkaa ilaahay nebigiisa waa u fuliyey muminiintii nebi maxamed la socotayna ilaahay waa u fuliyey subxana wa tacala waa u hirgeliyey arrinkaa isaga maxaa yili rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiine markuu yimid oo dagaal lagu bilaabay dagaalkiisuu u socday u socday u socday nebigu wuxuu geeriyooday isagoo jasiiratulcarab isku dubariday oo yemen ilaa atraafta ciraaq ilaa shaam atraafteeda ilaa macnaha waxa weeye yani taa'if iyo maka iyo madiine iyo khaybar iyo dhulkanoo dhan isagoo nabigu sal ly waslam qabsaday oo haba yaraatee haddaad geed hoostii xataa iska seexato waxaad ka baqaysa usan jir nabadgelyaday heleen dowladnimo diintiiyo xorriyad u heleen say doonaan ayuu filinaya markuu nabigu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abubakr sidiiq baa xilka uga dambeeyey hawshii meeshii buu kasii waday waxaa soo baxday markii abubakar hawsha qabtay carab baa ridowdoo diintii ka noqotay dhowr magaalo keliyaaba soo hadhay madiina maka iyo daa'if magaalooyin yaryar baa soo hadhay dadka intoodii kale diintii bay ka noqdeen ila waxay ahayn qabaa'il un iska soo islaamay oo suldaankooda intuu nebiga u yimid uu yidhi soo islaamo islaamnimada soo galay markii yidhi nebigii waa dhintay qaar badan baa fila iska iska iska noqon qaar sakadii bay diideen abubakar hawsha ugu weyn muddadiisu way gaabneed ee uu qabtay waxay ahayd kacdoonkii gudaha ee dhashay iyo riddadii inuu la dagaalamo laba-iyo toban calan laba-iyo toban ciidan oo laba-iyo toban hogaamiye ay kala hogaaminayaan buu kala diray markaasaa in alla intii ridooday dib loo soo celiyey wixii ilaahay subxana wa tacaala hanuun unuufsan ugu talagelinna laga takhallusay isla markaa haddana abubakar wuxuu ku guulaystay inuu ciidamo u diro ciraaq iyo ruum labadaba furus iyo ruum labadaba inuu ciidamo u diro ciidamada furus uu dirayna khaalid bin waliid baa hogaaminayay ciidamada ruum uu dirayna abu cubaydata bn aljarax baa hogaaminayay ayadoo ciraaqna qaybo ka mida lagu guulaystoo dagaalle kaga guulaysteen ruumna dagaalkeediiba uu socdo ayaa abubakar sidiiq tiisii ku timid cumar baa uga dambeeyey cumar baa markaa ilaahay subxaana wa tacala siduu nabigeenaba ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wakhtigiisuna waa dheeraa kartida ilaahay siiyey iyo iimaankuu siiyey iyo isku kalsooniduu siiyey buu adeegsaday ilaahayna waa la kaashaday ciraaq inteeda badan buu qabtay adraaf yar baa ka soo hadhay ruumna dowladii dhannayd iyo boqortooyadii o dhan dhulkeedii waa ku fiday mar uu halkaa marayo cumar oo intii badnayd uu qabtay ayaa markaa kadib isagana tiisi kutay cumaan baa uga dambeeyey cumaan wuxuu gaadhay islaamku ilaa yani shiinaha fiidis xaggan xaggan ilaa hindiya xaggan markii loo kaco bortuqiiska iyo isbayn ayuu gaadhay waa xilligii cumaan soomaalit ilaa heerkaa dhulka intaa la eg haba yaraata ee haweenta keligeed iska socota waxay ka baqaysa marka jirto soo ilahay uma hirgelin marka rabbi waa u hirgeliyey ballanqaadkii uu rabbi u ballanqaaday subxana wa tacala waa u hirgeliyey sidaas weyaan ilaa ka cirif ilaa ka cirif hal dawlad baa maamulaysa wax cabsi ah iyo wax baqdina iyo wax dil ah iyo waxaad ka baqma jirto nin walba meeshuu rabo ayuu ilaahay si xorriyad loogu caabudayy taasi markay dhacday nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay aakhiru zamaanka inay diintu ku laaban doonto qurbadii ku laaban doonto ballanqaadkani marka maa nabiga asxaabtiisa bas u yaallay maya waa ballanqaad muminiinto dhan u yaalla wey xilli walbana waa taagay laakiin maxaa loo baahanya in la helo uun dadkii tilmaamahan lahaa aamanuu wa camiluu saalixaat yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an tilmaamahan dadki ilaha in la helaa loo baahaya kuwaasi markay yimaadaan ballanqaadka ilahi subxana wa tacala waa yahay saas maana waxaa rasuulkeenu inoogu bishaareeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh in ay mar walba xilli walba aan la waayaynin oo ummadda laga waayaynin daa'ifo iyo koox islaamka u taagan oo ninkii garabkooda ka baxa iyo ninkii la dagaalama midna uusan waxba yeeli karin ilaa uu dajaal ka yimaado qaybahooda ugu dambeeya ilaa nebi ciise wakhtiguu soo baxayo uu hogaamiyo mar walba koox islaamka u taagan la waayi maayo waa fadli ilaahi subxana wa tacala marka ballanqaadka rabbi subxaana wa tacaala meel buu yaallaa ninkii allaha ballanqaadkiisa ka shakisanow annagu ma shakisan shaki laguma jiro si kasta xaaladdu ha u cuslaatee guusha dambe inuu islaamku yeelan doono oo islaamku maamuli doono oo dadka muslimiinta si xorriyadla ay diintooda ugu dhaqmi doonaan shaki kuma jiro laakiin maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay marka hore wakti baa ka horeeya dadaal bay u baahan tahay dhib badan baa ka horeeya waa la ysgaraaci oo waa la ysdili oo waa la ysrafaadin oo rabbi subxaana wa tacaala waxay gaadhaysaa xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasrullah alaa ina nasra allahi qariib laakiin ballanqaadkani shaki kuma jiro inuu imaanayo shalayna waa yimid oo waa suurtagalay berritana wuu imaan doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacala taasaa macnaha kalsoonida la doonay inaan qaadan wacada allahu alla wuu yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mida oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan wuxuu alla u yaboohay layastaklifannahum inuu khaliif yeelayo iyaga fil ardi dhulka dhexdiisa inuu khulafo ka dhigayo kuwa dhulka maamula inuu ka dhigayo iyaga kamaa sidii oo kale istakhlafa uu u khaliif yeelay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kuwii iyaga ka horreeyeyba siduu ilaahay khulafo uga dhigay oo dhulka ugu dhiibay mas-uuliyaddiisii xilkiisa walayumakinana ree bani israiil wey kuwaas walayumakinanna wuxuu rabbi u yaboohay layumakinanna inuu makanin oo makanin oo hansiin lahum iyaga diinhum diintooda alladii diinkaasoo irtadaa uu raalli noqday lahum iyaga uga raalli noqday oo diinta islaamka si xorriyad leh inay macnaha waxa way u fushanayaan oo ugu dhaqmayaan ayagoo ninna ka cabsanaynin nin aan la dhuumanaynin macnaha oon qarsanayn walayubadilanna inuu u bedeli oo u bedeli min bacdi khawfihim walayubadilannahum wuu bedeli hum iyaga min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan ammaan buu u bedeli bedel ammaana cabsida waa laga saariyo ilaa waxay ahay waan kaa soo marnay yacni waxa weeyaan waxay ka baqi jireen dad yar bay ahaayeen wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum annaas faawaakum yani qabaaishan faraha badan ee dhinacyahooda degan bay ka baqayaan in iyaga dhanba la kala dafdafo bay ka baqi jireen dad yarna waa ahaayeen saas wey macana marka cabsidaa waa la bedeli yacbuduunanii xaala ay igu caabudayaan oo laa yushrikuuna ayna wadaajinaynin bi aniga shay-an waxba ayna ila wadaajinayn shirkigu waxyaalaha dibdhaca keenay buu ka mid yahay shirkiga waxyaalaha ummadda dibdhaca ku riday buu ka mid yahay oo ilaahay nasrigiisi ay la waayeen maxaa yeelay adiga markaad khalqi nasri ka raadiso iyo hiilo ka raadiso tii ilaahay waa ka baxday meesha saas macana meesha kuma wada jiri karaan marka ummaddu waa inay shirki ka fayoobaato tawxiid ay ku dhegto saasaa macnaa nasri ku iman kara waman ciddii kafara kufrida bacda dalika kaas kadib fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilahay dhaacadiisa ka baxaya yani maxaa laga wadaa markii barwaaqadaa laydin siiyo diintii laydin makaniyo oo dhulka laydin dhiibo oo laydiin barwaaqeeyo maxaa laydinka baahan yahay shukri baa laydinka baahan yahay shukrigii haddii markaa laydinka waayo kufri aad ku bedashaan faasiqiinta wakuwa marka ayb wa aqiimuu toosiya asalaata salaada toosiya wa aatuu siiya azakaata zakada siiya wa atiicuu yeela alrasuula rasuulka yeela lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariiste laa taxsabanna ha u malayna nebiyow aladiina kuwa kafaruu kufriyey mucjiziina inay caajis gelinayaan alle fil ardi dhulka dhexdiisa inay ku caajis gelinayaan wa ma'waahum hoyaadkooduna annaaru naar wey wala bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado jahanamaa u baas lahaatay mana naartaa u baas lahaatay wa aqiimu salaata wa aatu zakaata waa awaamirta ilaahay nasrigiisa kuwaad ku helaysaan weeye wa aqiimu salaata wa aatu zakata wa atiicu rasuula saas wey macana waa kaan soo marnay alla subxaana wa tacaala dadka uu dhulka makaninayo aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatuu zakata wa amaruu bilmacruufi wa nahw can ilmunkar saas dadkaa wey dadka tilmaamaha wle dadka ilahi subxana wa tacala wax siinay wa aqiimuu toosiya asalaata salaada toosiyo salaada ku dadaala wa aatuu siiya azakaata sakadana siiya dadkii iska lahaa wa atiicuu yeela alrasuula rasuulka yeela oo amarkiisa yeelo oo wuxuu idin sheegaya qaata lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariiste laa taxsabanna ha u malayn haddii gaalada iyo awoodooda iyo kuwan ilaahay kasoo jeeda ilaahay cadowgiisaa awoodoodu waxba yayna kula noqon maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala ma caajisgelin karaanoo xoog iyo xeelo toona dhulka kuma fakan karaan maalinta ilaahay waktigii uu ku talagalay la gaadho ma fakan karaan awood ay leeyihiin iyo dhaqaalakooda iyo midna kuma baxsan karaan laa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey mucjiziina kuwa caajis gelinaya alle fil ardi dhulka dhexdiisa wa ma'waahum makaanu hoyaadkooda iyo meeshay gelayaana annaaru naar wey wala bi'sa waxaa baas lahaday almasiiru ahaansho naarta xaggeeda loo ahaado yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum waxaynu ku laabannay aadaabtii guryaha ayaa dib loogu noqday lianna yani suuraddu waa suuratu nuuro nuurka iimaanka iyo akhlaaqda iyo yani nadaafadda iyo dhowrsoonaanta iyo arrimahaasi ka hadlaysa horaan marka waxaan soo marnay guriga haddii uu ruuxu kor ka imaanayo guriga dhexdiisa uusan ku noolayn oo guriga ajnabi ka yahay gurigiina uu yimaado qaabka uu guriga idanka u weydiinahayo iyo qaabka u galahayo iyo waxyaabahaasaynu ka soo hadalnay aayaddani waxay ka hadlaysaa isla dadkii guriga ku dhex noolaa carruurtii dadkii shaqaalaha iyo addoommada ahaa dadkaasi guriga ku dhex nool guriga gudihiisii aadaabteediiba hadda laga hadlaya guriga gudihiisa iyo dadkii ku dhex noolaa ayaga laftooda ayaa aadaab loo dejinaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow liyasta'dinkum ha idan ha idin weydiiyeen aladiina kuwa malakat ay hanatay aymaanukum midigiyaalkiinu kuwaas idan ha ydin weydiiyeen iyo waladiina kuwa lam yabluquu aan gaadhin alxuluma qaanta aan gaadhin oo minkum idinka idinka mid alxulum aan ixtilaaminoo aan qaan gaadhin halaaa maraatin saddex goor ha idan dalbeen min qabli salaati lfajri salaada subax ka hor ha idan dalbeen wa xiina waktiga tadacuuna aad dejinaysaan hiyaabakum maryihiina aad dejinaysaanna ha idan dalbeen min aldahirati maalin weynta xaggeeda yani harsiimada xilliga harsiimaheed maryaha dhiganaysaanna ayadana ha idan dalbeen wa min bacdi salaati alcishaai salaada cishe kadibna ha idan dalbeen alaahu cawraatin weeye saddex cawro wey hunna iyagu alaahu cawraatin waa saddex cawro oo lakum idinka idin sugnaaday wey laysa ma ahaanin calaykum korkiinna walaa calayhim iyo iyaga korkooda toona junaaxun wax dembiya ma ahaanin bacdahunna wakhtiyadaas la soo sheegay kadib wixii ka soo hadhay bacdahunna bacda hadihi alawqaat wey awqaaddaas saddexdee lasoola soo sheegay wixii ka soo hadhay dushooda dembi ma ahanin dushiinana dembi ma ahanin inay idiin soo galaan dawaafuuna maxaa yeelay dawaafuuna weye kuwo wareegid badan weye calaykum korkiina kuwo ku wareegid badan wey bacdukum qaarkiin ayaa wareegi ama bacdukum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale korkiisu ahay waad iskor joogtaan kadalika sidaasuu yubayinu llahu alla u cadaynaya lakum idinka alaayaati aayadaha u cadaynaya wallahu allana caliimun midkii cilmi badan weeye xakiimun oo falsan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay addoommada midigyaalkiinu ay hanteen ood leedihiin idinku iyo carruurta aan weli qaan gaadhinin saddex wakti ha idan dalbeen markay idiin soo gelayaan saddex wakti ha idan dalbeen yani waa gurigii ay ku wada noolaayeen ninka iyo xaaskiisa meeshaas soo gelitaankeeda saddex goor waa inay idan dalbaan saddex wakti waktiga koobaadi waxa weeyaan salaada fajar ka hor salaada fajar ka hor salaada subax ka hor waa xilliga la hurdo oo sariiraha la jiifo oo la dhar yaraystay wey la dhar yaraystay xilligaa isaga ah salaada fajar ka hor waa xilli la hurdo oo la dhar yaraystaye ha idan dalbeenayeyna guriga dalaq iska soo dhixi in iska soo geli waktiga labaadna waxa weye waxiina tadacuuna hiyaabakum min adahira dahirada waa harsiimada xilliga harsiimada maalin weynta ah ee qoraxdu aada u kulushahay baa la yidhahdaa xilligaa isaga ana waxaa la rabaa inay iyadana idan dalbaan oo xilligaa maxaa ku jira isagana qayluushigii baa ku jira saas oo min adahi macnaha waxa weeyaan xilligaas waa xilliga guryaha lagu soo noqdo la qadeeyo kadibna la qayluushado oo la yaro seexdo saas ayadana waa la dhar yaraystaa de ruuxu markuu seexanayo waa dhar yaraysanay ayib taasna waa ta labaad midda saddexaadna waxa wey waa min bacdi salaati alcishaa salaada cisho kadib salaada cisho kadibna waa xilligii hurdadii weynaydba laysu diyaarinay oo iyadana la dhar yaraysanay saddexdaa xilliba oo dadku ay dhar yaraysanayaan oo seexanayaan oo nasanayaan saddexdaa xilli shaqaalaha addoommada ah eed leedihiin iyo carruurtiinna aan qaan gaadhinba ha idan dalbeen iyana guriga iska soo galeen saddexdaa wixii ka soo hadhay idinkana dembi idinka soo gaari maayo iyagana dembi ka gaadhi maayo inainay iska soo galaan oo maxaa dhacay sababtu waxa weye dawaafuuna calaykum waa idinku dul wareegaanoo ma kala maarantaan ama alaabbay kuu keenhayaan ama way kaa qaadanayaan ama danbay kaa leeyihiin ama adaa dan kale yacni waxaad tihiin kuwo isku dul wareegahayo ma kala maarantaan macnaha dawaafuuna calaykum waxay muujinaysaa waa cillada loo ogolaaday in ay idiin soo galaan saddexdaa waqti wixii ka soo hadhay oo looga dhigi waayey sida ajnebiga oo kaleeto ilaa waxaynu soo marnay ajnebiga ninka ruuxa guriga bannaanka kaga yimid ama ajnebiga ka ah saddexdaa xilli iska dhaafayba waktinaba inaan loo ogolay inuu guriga iska soo galo idan la-aan soo maa kuwan maxaa saddexdaa waqti wixii ka soo hadhay loo yidhi way idiin soo geli karaan oo dembi ka soo gaari maayo idinkana idinka soo gaari maayo sababtu waxa weye ma kala maarantaan dawaafuuna calaykum shayga mar hadduu macnaha aad ina isu badan tihiin oo uu meesha u badan yahay oon la kala maarmin hade haddii la yidhaahdo laydinkala teedoo laydinkareciyo xaraj iyo cidhiidhi baad gelaysaan soo ma waa kii nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyhi bisada markii macnaha waxa wey xadiiskeeda xadiiskii bisada nebigu wuxu uhi sal ly slam nijaas ma aha bisadu sababtu maxay tahay inaha min adawaafiina calaykum buu nabi uri sal lay slam waa waxyaabaha aada isku dhex jirtaan oo idinku wareegahayo weelashii afka la gelayo haddii la yidhahdo meesha weelkay afka la gashaba dhaqa soo xarajii ciidhi la kulmi maysaan tanna waa sidii oo kaleo dawaafuuna calaykum weeyaanoo ilmihiinni iyo addoommadiinnii ma kala maarantaan saas daraaddeed haddii la yidhahdo mar walba ha idan dalbeen iyaguna waa rafaadayaan cidhiiri bay gelayaan idinkuna cidhiiri baad gelaysaan saas daraaddeed baa alla u fududeeyey subxaana wa tacaala xarajkaas si meesha looga saaro bacdukum calaa bacdin yacni qaarkiin baa qaarka kale dushiisa ah yacni sidii dad isdul jooga oon kala maqnayn oo kale laga soo qaaday ama yatuufu bacdukum calaa bacdin qaarkiin baa qaarka kale ku wareegahayo waad isku dul wareegaysaan oo dad kala maarma ma tihidin saasaa laga wadaa macna saasuu ilaahay aayadaha u caddeeyaa rabbina subxaana wa tacaala caliim xakiim yaa ayuha aladiina aamanuu marka in ilmaha la baro wey caruurta yaryarkaa hadda addoommo ma- maba hayne caruurta yaryarkaa in la baro wey amaa shaqaalaha guryaha joogaay iyagu addoommo ma ah axkaamta addoommada ma qaadanayo ayagu waxay qaadanayaan axkaamta ajaanibta aayadii hore ayaga axkaamtooda ka hadashay ee waxaa laga hadlaya addoon laleeyahay yani kuwan ay gacmihiina hanteen waa addoommada guriga ka tirsan sidii ilmo guriga ka- yani ka tirsan oo kale uu ka dhiganya kaas laakiin shaqaalaha guryaha joogaya iyagu waa inay xilli walba idan dalbaan inaana guriga iska soo gelin carruurta aan qaangarin saddexdaa goor ayagu waa inay dal- idan dalbaan oo la baro hadday wiilal yihiin iyo hadday rag yihiin bal waxaa fiican ilmaha in la baro xataa ayaga dhexdooda wiilasha iyo gabdhaha khaasatan meesha ay ku kala nool yihiin iyo qolalkay ku kala nool yihiin marka wiilku uu qolka gabdhaha gelayo inuu idan dalbo in la baraa fiican ousan gabdhihii dalaq isaga dhig gabdhuhu markay wiilasha u soo gelayaan inaysan dalaq isaga soo dhig oo macnaha waxa weeye la dareemo inay soo gelayaan maxaa yeelay walaalaba ha ahaadeene haddana waxaa jira asraar aan la rabin inay indhaha carruurta ku dhacdo haba yaraadeen carruurta waxyaale waxaa jira indhahooda inay ku dhacdaan loo baanayn maxaa yeelay waxyaalaha qaarkood hadday indhahooda ku dhaco indhihii markaba qalbigay u gudbinaya ilmuhuna markay da-aadaa yihiin oo aysan qaangaarin sidiisaba yacni maskax iyo wax ku kala hufaan male ay wax ku kala saaraan maxaa xun iyo maxaa fiican waxay arkaan oo dhan iyaga waa u fiican waxay arkaan oo dhan iyaga waa fiican khaasatan wixii waalid iyo carruurta ka waaweyn iyo waxay ku arkaan waa fiican xumaan iyo isqaaqaawin iyo waxaan fiicnayn hadday ishoodu ka dha- ku dhacdo ilmaha tarbiyadooday saamayn ku yeelanaysa saas daraaddeed baa fiican aadaabta rabbi subxana wa tacaala inoogu talagalay in guryaha lagu dhaqo oo macnaha wax way carruurta la baro yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow liyasta'dinkum idan haydin weydiisteen aladiina kuwa malakada ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinu ay hanteen oo addoommadiina iyo waladiina kuwa lam yabluquu aan gaarin alxuluma qaanta aan gaarin alxuluma ixtilaamka wa. ixtilaamka waa qaangaarid oo minkum idinka idinka mid a alaaa maraatin saddex goor ha idan dalbeen min qabli salaati lfajri salaada subax ka hor iyo waxiina waktiga tadacuuna aad dejinaysaan hiyaabakum maryihiina aad dejinaysaan ood dhigaysaan wey min aldahirati maalin weynta xaggeeda maalin weynta xaggeeda waa duhurkii yani harsiimada marka aad maryaha dejinaysaan oo maryaha dhiganaysaan laisma qaawinaya laakiin maryihi baa la fududaysana wy manaa ayib oo iyadana waan soo sheegno qayluushigii baa ku jira qayluushigu waa sunno waa fiican maxaa yeel nabigu wuxu uhi sal lla lay slam aqiiluu fa ina shaydaana laa yaqiil buu nabi uri sal lla lay waslam qayluushada shaydaan baan qayluushanin ha, innaga qayluushi miyaa warkiisa haynaaba ya yani subaxdii sidii loo soo kallaho taqriiban fiidkii unbaa macnaha cishaa kadib isagoo la daalan yaha la noqdaa laakiin haddaad heli karayso nusu saaco ama rubcu saac inaad waxoogaa yaro qayluushato xilligaa isaga waa fiicanta yani waxay leedahay miisay leedahay runtii ruuxa nolosha saamayn bay ku yeelanaysa wa min bacdi salaati alcishaai salaada cisho kadibna iyo wa min bacdi salaati alcishaai salaada cisho kadib halaatu cawraatin hunna kuwaas hunna iyagu halaatu cawraatin saddex cawro weeye oo lakum idinka idiin sugnaaday waa saddex xilliyo yacni cawradii ay muuqato oo jirkii qaybo ka mida bannaan yahay idood maryihii qaar fududayseen oo iska dhigteen maradii macnaha shaqada iyo kuwii bannaanka laysa ma ahanin calaykum korkiinna iyo walaa calayhim iyo iyaga korkooda toona junaaxun wax dembiya ma ahaanin bacdahunna wakhtiyadaa gadaashooda waa wixii ka soo hadhay dawaafuuna sababtu maxay tahay dawaafuuna kuwo wareegid badan weeye calaykum korkiinay ku wareegid badan yihin xilli walba waa idiin soo gelayaanoo waa baxayaan haddii la yidhi mar walba idan dalbana cidhiidhi baad gelaysaan way macnaha bacdukum yaduufu wuu wareegaa bacdukum qaarkiinba calaa bacdin qaarka kale ku wareega ama bacdukum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale korkiisu ahaaday oo waa isdul joogtaanba mar walba saas wey macnaha kadalika sidaasoo kale yubayinu llahu alla u caddeeyaa lakum idinka alaayaati aayadaha uu idin caddaynaya wallahu allana caliimun midkii wax walba og weeye xakiimun oo xikmad u saaxiibaho shayguu samaynayo ama jidaynayo xikmad ku salaysanya waidaa goortii balaqa ay gaadhaan al atfaalu carruurtii markay gaadhaan oo minkum idinka idinka mid a alxuluma markay qaanta gaadhaan faliyasta'dinuu ha idan dalbeen kamaa sida ista'dana ay u idan dalbeen oo kale aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadalika sidaasoo kale ayuu yubayin allahu alla u caddayn lakum idinka aayaati aayadihiisa idinku caddayn wallahu allana caliimun kii og weeye wax walba xakiimun oo xikmadu saaxiiba shuruucda iyo aadaabta uu dejinayo xikmad ku salaysan tahay ilmihii la yidhi saddexdaa goor wixii aan ahayn wakhtiyada kale way idiin soo geli karaan hadday qaan gaadhaan xaalkooda muxuu noqonaya dad waaweyn bay noqonayaan markaas falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyey oo hortood qaan gaadhay oo carruurta waaweyn ah iyo dadkii kale ajaanibta ahaa sida ay u idan dalbayaan oo kale ayagu ha idan dalbeen oo macnaha wakhtiyadoo dhan ayagu ha idan dalbeen wey ilmuhu mar hadduu qaan gaadho guriga uu markuu gelayo khaasatan guriga aabbihii hooye ku nool yihiin wakhti walba waa inuu idan dalbo mar hadduu qaangaadhiyo hadduuse qaangaadhin saddexdaa goor buu idan dalbay hadduu qaangaadho ruux caadiyo weyn weeye markaasi xilli walba markuu guriga gelayo waa inuu guriga ka garaaco oo yidhaahdo ma soo galaa soo gal waa inu yidhahdo markaa kadib u galaa yani elabsas waa inuu galaa oo guriga hooyaday miyaan yani waxa weye ma soo galaa le haa soo gala dheh ma soo gala dheh hooyo maxaa yeelay waxa guriga gudihiisa ka socda adigu ma ogid maxaa ka socda waxa ka socda ma ogid wax walbaa ka socon kara guriga gudihiisa waxyaala aan lagu ogolen baa jira inaad aragto marka waa inaad idan dalabto aad guriga gargaracda albaabka soo gal marka laado aad gasho noqo haddii la yidhahdo waa inaad noqoto saas way macanaha ayib waidaa goortii balaqa ay gaadhaan alatfaalu carruurtu oo minkum idinka idinka midii alxuluma qaanta markay gaadhaan xilligii qalinku dul fuuli lahaayo yani wax laga qori lahaa markay gaadhaan falyasta'dinuuha idan dalbeen kamaa sidii oo kale ista'dana ay u idan dalbeen aladiina kuwii min qablihim iyaga hortood ahaa kuwii ka horreeyey waaweynaaday siday u idan dalbayaan oo kale iyaguna ha idan dalb oo waqhtiyadoo dhan ah kadalika sidaasoo kale saa hadda wax laydinku caddeeyo aadaabta quruxda badan laydinku jedeeyey ayuu yubayinu allahu alla u caddayn lakum idinka aayaatii aayadihiisa idinku caddeeya ilahi subxaana wa tacala waxbuu idin caddaynaya mar walba waxbaa laydin qeexaya akhlaaq maxaa aadaaba maxaa cibaadaada maxaa axkaama saas way macnaha wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey oo waxa uu jidaynayaay cilmi buu ku salaysan yahay maslaxada ku jirtuu ogyahay haddii laga tagana mafsadadiiyo dhibka ka imaan buu ogyahay masaalix baa ku jirta waxa laydin jidanayo cilmi baa lagu salayay xakiim weeyo axkaamtan iyo aadaabtani meeshay lahayd baa la dhigay meeshay ku habboonayd iyo nolosha meeshay kaga habboonayd baa la dhigay buu rabbilahi subxana wa tacala xakiimka iyo caliimka yacni kolba xukumka ay daba yaallaan bay munaasabad weyn la leeyihin saas way macnaa waalqawaacidu min annisaai allatii laa yarjuuna nikaxan falaysa calayhina junax waalqawaacidu kuwa fadhiistay oo min annisaai dumarka ka mid ah allaatii kuwaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxan guur falaysa ma ahanin calayhinna korkooda junaaxun dembi an yadacna inay dejiyaan hiyaabahunna maryahooda inay dejiyaan hayra mutabarijaatin kuwa ismumuujinaya xaal aysan ahayn biziinatin qurux isku mumuujinaya wa an yastacfifna inay ilaashanaadaan ayaa khayrun khayr badan lahunna ayaga u khayr badan wallahu allana samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo waxogogaalo shay walba la socda waalqawaacidu min annisaai waxa weeye waxaa laga soo reebayaa walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha waa kaan soo marnay dumarku ziinadooda yayna muujinin baa layidhi ilaa raggii lasoo sheegay mooye ayb waliyadribna bikhumurihinna baa layidhi hagoogta ha yeeleenoo ha ku sii daayeen meelahay hagoogtu qarinayso suuratu laxzaabna waxaan ugu tegi doonnaa jilbaabka ha isku sii daayeenoo marada weyn ee kor ka imaanaysa ha isku sii daayeen arrintaa waxaa laga fududaynayaa dumarka qayb ka mida oo waa dumarka da'da ah ee duqoobay qawaacid baa laga cabiray waa jamcu qaacida qawaacid waxaa loo yidhi waxay ka fadhiisteen yacni dhiiggiina waa ka fadhiisteen caadadii caadadii waa ka fadhiisteen waxaa kalooy ka fadhiisteen dhalitaanna waa ka fadhiisteen mana dhalaan caadana male labadaaba way ka fadhiisteenoo qawaacid baa la yidhahdaa waxaa lagu daray rajo kama qabaan guur wax damaaci iyo filasho guur ah kuma jiro maxaa yeelay bulshadana way og yihiin waxaan guryanaysa inaysan jirin ayaguna waaba iska duqoobeenoo da-du waxay gaadhsiisay heer damaacigii guurkuwa uu ka baaboo agtooda dumarka heer kaa gaadhay ayagu inay maradii kore iska dhigaan dembi ka soo gaadhi maayo saasaa laleeyahy maryahooda ha dhigeen maraday dhigayaan tee way waa jilbaabkii kore way ee suuratulaxzaab aan ugu tegi doonno يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جلبابك كره ee labiska caadigaa markay haweentu qaadato ka koreeya kaas inay dhigaan oo iska dhigaan ayaga dembi ka soo gaari maayo taas kaasay iska dhigeen maxay qabaan marka waxay qabaan googoradii waxay qabaan cambuurkii waxay qabaan hagoogtii intaasay qabaan waa haweenta weyn ee da'da laakiin maradii kore ee weynayd ee dumarka kale la saaray baa iyada laga saamaxay oo laga fududiyey saas macana shardi baa lagu xidho waxaa la yidhi hayra mutabarijatin biziina marka waa inaynan ahayn kuwa mumuujinahaya qurux qurux waa inaynan mumuujinayn oo maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeyaan haweentu iyadoo da-ah baa haddana laga yaabaa inay macnaha waxa weeyaan ay yani waxa weeyaan ay meelo iyo yani waxa weye goobo quruxsan ay leedahay oo soo jiidan karta ragga soo jiidan karta maalan waxa weeye dahab hadday qabto hadday indha kuulan tahay hadday cilaaman tahay haddii waxyaabahaas iyo meelaha soo jiidanaya ragga soo jiidanaya iyo qurux waa inaysan muujinaynin hadday qurux muujinayso oo jaahiliyadiisay samayn jireen walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa jaahiliyadii hore ee islaamka ka horraysay bay dumarku naag walba meesheeda quruxsan bay muujin jirtay oo intay dharka fududaystaan bay bannaanka tegi jireen oo suuqa mari jireen oo waddooyinka mari jireen taasoo kale ayagoon samaynaynin inay maradaa culus iska dhigaan oo ay cambuurkii iyo garbasaartii ama gu-ii korka madaxa ka saarnaa iyo googoradii keliya inay ku gaabsadaan way heli karaan dembina ka soo gaari maayo haddayna ziino u jeedin maxaa yeeley hadday ziino mumuujiyaan hadda waxa weeyaan da'ba ha ahaatee hadday ziino mumuujiso waxun guriyaya la waayi maayo sooma bulshada mid la qayraa jira iyada sooma waxaa la yidhahdaa likulli saaqitatin laaqib baa alcarabi likulli saaqitatin laaqib mid kastoo dhacdayba mid qaataa jira saas marka waxaa loo leeyahay hayra mutabarijatin bizina xikmad baa ku jirta muujin kadib baa waxaa la daba dhigay wa an yastacfifna khayrun lahunna inay ilaashanaadaan oy maradii weyneyd qabaan ee dumarka kale laga rabay saasaa u khayr badan saas man waxaa u fiican inayna maradaa weyn dhiginba haddayse laakiin dhigaan dembi ka soo gaari maayo shardigeeda haddii la helo oo ziine inayna mumuujinaynin macna saas weyaan waalqawaacidu min annisaa aayadan marka hore usoo sheegnayo yacni labiska dumarka aayadaha qur-aanka marka la ururiyo luqadda carabiga iyo hadyigii salafkana dib loogu noqdiyo camalkoodii labiska dumarku waa maryaha aan hadda sheegnay buu ka kooban yahay laabudda waxa weeye cambuurna inuu jiro hagoogna ay jirto markaa kadibna jilbaab ku yimaado saas laabudda wa ilaa waxaa imaanaysa haddaad tidhaahdo ma ahee cambuurka iyo garbasaarta ama go-a madaxa saaran keliya waa lagu bixi karaa oo dumarkii xijaabku u yahay xijaabka ilaahay sheegana waaba intaa sida wadaadada qaarkood ay u ololeynayaan maanta intaa keliya weeyaan haddaad dhahdo waxaa imaanaysa haweenta da'da ah maraday iska dhigayso tee wey marka soo la weydiiye maa hadduu yidhahdo cambuurkii bay dhigaysaa soo ma qaawan marka hadduu yidhaahdo garbasaartii ama gu-ii madaxa saarnayd bay dhigaysaana soo ma qaawana maxaa soo haray marka mara waxaa jirta kale oo la dhigayo markii la dhigana jirkii weli asturayn soo saas kama muuqdo qur-aanka kama muuqdo sidaas marka wadaadkan la dagaalamayay jilbaabkan iyo xijaabkan gabdhuhu ay kor ka qabaan waa wadaad aan fahmin weye yani waxa wey qur-aanka aan fahmin wey saas cudur baa haya ama gaaluu ka soo jeedaayo afkaar gaaluu faafinaya ama jahli baa hayo oo qur-aankii buusan fahansanayn qaabku qur-aanku labiska dumarka uga hadlay qur-aankaa nasan oo cabiraya masalada maaha masale macnaa waxa weeyaan luqluq laga keena waxa wadaadada qaarkood leeyihiinba waxay qaarkoodba gaadhsiinayaan waa isticaado carbeed bay kuleeyihin ilahay baan ku dhaargoofirsada waa ducaad baa lagu leey waxaas waa caado carbeedoo carabun bay ka soo jeedaa yaa dadka ku laazimiyey bay kuleeyihin war haddaadan qur-aan fahamsanayn oodan diin fahamsanayn oo axaadiisnan fahamsanayn oo dhaqan salaf aadan fahamsanayn aamus fi sukuuti salaama sooma haddaad iska aamusto ood shub ka tidhahdo waxaadan garanayn baa kuu khayr dhaama laakiin inaad diinta iska dhex gasho dadka lumisaayo ma aha khalis wey masaladaas marka walqawaacidu kuwa walqawaacidu kuwa fadhiya oo ka fadhiistay caadada iyo dhalmada oo min annisaa'i dumarka ah allatii kuwaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxan guur aan rajaynayn hunguri kama qabaan falaysa ma ahaanin calayhinna korkooda junaaxun wax dembi ah an yadacna inay dejiyaan iyaabahunna maryahooda inay dejiyaan waa jilbaabkii hayra mutabarijaatin kuwa aan ismumuujinaynin xaalo ay yihiin biziinatin qurux aan isku mumuujinayn ama hayra mutabarijaatin kuwa ismumuujinaya hayrkood xaalo ay yihiin biziinatin qurux isku mumuujinay ayb wa an yastacfifna inay ilaashanaadaan oy isdhowraan oo jilbaabkiiyo maradii kore iska qabaan sidii dumarkii kale ee dhallinyarada ahaa ama da'da yaraa sidoodiioo kaleeto inay isu ilaaliyaan oo maradii weynaa qabaan ayaa khayrun khayr badan lahunna ayaga u khayr badan sidaasaa nabadgelyada iyo salaamada ku jirta oo u khayr badan iyaga laftooda macna wallahu allana samiicun midkii maqal badan weye waxaad ku hadlaysaan caliimun midkii ogaansho badan weye axwaashin iyo xaaladihim laysa cala alacmaa xaraj laysa ma ahaanin cala alacmaa midka indhahaala korkiisa xarajun wax cidhiidhi ah dembi ma ahanin korkiisa walaa cala alacraji midka naafada a korkiisana ma ahanin xarajun cidhiidhi walaa cala almariidi midka xanuunsanaya jiran korkiisana ma ahanin xarajun wax cidhiidhi ah walaa calaa anfusikum nafafyaalkiina korkoodana ma ahaanin iyadana xarajun an ta'kuluu inaad cuntaan ha maxay tahay waxaa cidhiidhi idinka soo gaarhi maayo laleeyahy an ta'kuluu inaad cuntaan cidhiidhi iyo dembi idinka soo gaarhi maayo min buyuutikum guryihiinna inaad ka cuntaan aw amase buyuuti aabaa'ikum aabbayaashin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti ummahaatikum hooyooyinkin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti ikhwaanikum walaaladin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti akhawaatikum gabdhahaad walaalahatiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti acmaamikum adeeradin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti cammaatikum eedooyinkiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti khaalaatikum habaryarihin guryahooda inaad ka cuntaan intaa midna cidhiidh idinka soo gaarhi maayo aw maa shay inaad cuntaan malakat ay hanata malagtum aada hanateen mafaatixahu furayaashiisa aada hanateen aw amase sadiiqikum buyuuti sadiiqikum saaxiibadiin guryahooda inaad ka cuntaan cidhiiri iyo dembi idinka soo gaarhi maayo laysa ma ahanin calaykum dushiinna junaaxun wax dembi ah an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican idinkoo wada idil wada jir aw ashtaatan idinka oo kala tagtagsan gooni gooni inaad u kala ridataan fa idaa goortii dakhaltum aad gashaan buyuutan guryo markaad gashaan fasallimuu salaama calaa anfusikum nafafyaalkiina korkooda salaama taxiyatan salaan oo min cindi illaahi alla agtii ka ahaatay mubaarakatan salaantaasoo la barakeeyo khayrkeeda la badiyey tayibatan oo wanaagsan kadalika sidaasoo kale ayuu yubayinu llahu alla cadaynaya lakum idinka idin cadaynaya alaayaati aayadaha idinku cadaynaya lacallakum tacqiluuna waxaad mudantihiin inaad caqli yeelataan inaad wax fahantaan ayaad mudantihin wy macnaha aayadan ayaa waxay isku khilaafsan mufasiriinta macnaa waxa waxa loola jeedo khaasatan qeybteeda hore xadiis baa jira xaakim uu soo saaray uu saxiixiyey dahabina uu isaguna waafaqay xadiiskaasi wuxuu leeyahay imaam axmed baa sidoo kale wariyey xadiiska saxaabada ridwaan ullahi calayhim markay duulaan u baxayaan furayaasha meelaha ay wax ugu jiraan iyo dukaamadooda iyoba waxay u dhiibi jireen dadka naafada ah ama xanuunsanaya jiran ama indhahala marka waxay dhihi jireen intaan duulaanka ka soo noqonayno noo sii haya furayaasha wixii aada uga baahataan waxaa meesha ku jirana kasii isticmaala nimankii marka naafada ahaa ee furayaasha loo sii dhiibay baa waxoogaa waxay dhib u arkeen walaalladoodoo maqan oo duulaan ku maqan in ay wixii ay ka tageen wax kasii isticmaalaan xataa haba u idmeene aayaddana marka soo degta oo la leeyahay dhib male wax dhibaata a kuma jirto wax mushkilo ana male haddii laydiin ogolaaday cuna taasi waa xadiiska yimid ee soo arooray weeye sabab nusuulka aayadda macna wax way ku yimid laakiin laba tafsiiroo kalea jiro laba tafsiir bay culamadu ku fasireen aayadda qaar waxay leeyihiin laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun waxay la mid tahay aayadda inoogu maan doonto fii suurati alfatxi oo yani waxay ka hadlaysaa jihaadka dadka macnaha waxa weeyaan maaragtay indhahala iyo dadka naafada ah iyo dadka jiran inay ka hadhaan duulaanka oo ay guriga iska joogaan magaalada dembi ka soo gaari maayo sidaasay qaarkood ku fasirayaan lakin waa tafsiir laga fiican yahay marka aayadda siyaaqeeda la fiiriyo tafsiirka fiicani waxa weeye waxaa jiray laba mid in la dhaho jaahiliyadii carabta jaahiliyadii carabta islaamka ka hor bay dadkan masaakiinta ah bay waxoogaa ay liidi jireen saas daraaddeed inay la fadhiistaan ooy wax la cunaan ooy meel wax ku wada wadaagaan oo weel ka dhaxeeyo oo bay waxoogaa dhibsan jireen aayaddaa marka soo degtoo laleeyahay dadkaas ama naafada ama jiran ama maaragtay yani waxa weeyaan indhahala in aad wax wada cuntaan ood wada fadhiisataan oo guryo ka wada cuntaan oo wax mushkilaa kuma jirto saas waa ilaahay subxana watacaala addoommadiisiiba waxba kagama gedisnidin waxaad ku kala gedisantihiinna ma jiro tafsiirka kasii fiican baa wuxuu yahay in la yidhaahdo yacni waxa weeyaan waxoogaa saxaabadu waxay dhibsadeen inay dadkan wax la cunaan waxayna u dhibsadeen ma aha inay yasayeen ama ay xaqirayeene waxay u dhibsadeen waxay is yidhaahdeen haddaad kan indhahala raashiin la wadaagto hade raashiinka meeshiisii fiicnaa ma arkahayo sooma ila way dhalaa yahay ninkaasi marka midka indhaha le baa mar walba raashinka ka badsanaya raashinka kiisii fiicnaana kanaa cuni waxoogaa marka waxay is yidhahdeen amaad dulmidaa walaalkaaga indhaha leed raashinka la cunayso amaad wuxuusan cunin cuntaa oo meeshaasi dembi kaa soo gaadha midkan kadaata naafada ana raashinka marka la cunayo waa loo fadhiistaa sooma marka si si macnaha waxa weye sal buuxa iyo si fiican uma fadhiisan karo oo raashiinkii maadaama uusan si fiican u fadhiisan karin si fiican qaybtiisa iyo sadkiisa u kama qaadan karo saas daraaddeed inaad yani ka badsataa laga yaabaa kan xanuunsanna dee waaba xanuunsan yahay calooshuu ka jiran yahay sibaa loo hayaa raashiin quman cuni maayo adigaa badsanaya marka sooma marka inay dadkan raashiin la cunaan oo la wadaagaan oy weel gacanta wada geliyaan bay dhibsadeen saxaabadu dhanka ay ka dhibsadeen iyo sababtay u dhibsadeenna waxa weeyaan waxay is yidhahdeen amuu xaq idin raacaa ama dadkan xaqoodu idin raacaa oo aad ka badsataan raashiinka taasaa marka laga hadlayo waxaa la yidhi iyagana dembi ka soo gaari maayo idinkana dembi idinka soo gaari maayo inaad wax wada cuntaan ama guryihiinna ka wada cuntaan ama guryo kale intaad isu raacdaan aad ka soo wada cuntaan wax dhiboo idinka soo gaarhayo ma jiro ama wada jir wada cunow cuntadiiba meel ku wada jirta gacanta wada geliya ama kala ririta oo nin walba goonidiisa ha u rito kulli way idiin bannaantah saas mana kulli way idiin bannaantahay saasaa marka loo fasaxayo aayaddu ay ku imaanaysaa macnaha marka laysa cala alacma xarajun ka indhahala korkiisa cidhiidhi ma ahan dembi ma ahan acrajkana waa midka naafada ah ee dhutinaya mariidkana waa ka xanuunsanaya saddexdaa midna korkooda ma ahan idinkana korkiina ma ahan walaa calaa anfusikum idinkana korkiina xaraj iyo dembi ma ahaanin an ta'kuluu min buyuutikum inaad guryihiinna ka wada cuntaan idinkoo wada socda idinkiiyo dadkii saddexdaa la soo sheegay oo wada socday inaad guryaha ka wada cuntaan min buyuutikum guryihiin guryihiinna wayba ka cuni karaanoo la garaye maxaa loo keenay ila ninku gurigiisa inuu ka cuni karayo waa wax iska cad waxaa loo keenay kuwa ka dambeeya in lagu cadfo daraaddeed oo layna tuso kuwa ka dambeeyana inay la xugum yihiin saasaa loo keenay macnaha guryahaynna waad ka cuni kartaan guryaha aabbayaashiin waad ka cuni kartaan guryaha hooyooyinkiina waad ka cuni kartaan guryihii wiilashaada awey carruurtaada guryahooda awey miyaa la sheegay ma sheegnaayo laakiin waxaa laga qaadanayaa min buyuutikum guryihiinna guryahaaga waxaa ka mid a adigu aada leedahay guriga ilmahaaga soo ma nabigu wuxu uhi sal ly waslam anta wamaaluka liabika buu nabigu uri sal lay slm adigiiyo xoolahaagaba aabbahaabaa kule buu nabigu uri sal lay slm marka waxa ilmaha gurigiisa looga aamusay waxay soo gelaysaa gurigaagii wey guriga ilmahaagu waa gurigaagii taasi waa meeshaasu maray macnaha ayib guryaha aabbayaashiin inaad ka cuntaan hooyooyinka guryahooda inaad ka cuntaan walaaladiin inaad guryahooda tagtaan ood ka cuntaan walaalaha gabdhaha ah akhawaadka waa gabdhihi yacni waxa weye eedooyinkiin waxaan dhihi lahaa adeeradiin eedooyinkiin abtiyaashiin habaryarihiin aw maa malaktum mafaatixahu ama waxaad furayaashiisa hanataan malaktum mafaatixahu laba midhe waxa idinka yani waxa weeyaan furihiisa laguu dhiibay ood mas-uul ka tahayoo khaadim baa tahay iyo shaqaale furihiisiibaa lagu dhiibo waxaa lagu yidhi khasnadan furaheeda hoo ama gurigaa ama dukaankaa furihiisa hoo idanna waa lagu siiyey aw maa malaktum mafaatixahu furayaashiisa adahay waad cuni kartaa saas way macnaha aw sadiiqikum saaxiibkaa gurigiisa saaxiibkaa gurigiisa inaad tagto ood ka soo cuntaysana dhib idin ka soo gaari maayo intan oo dhan waxaa shardi ah inaad og tahay ruuxa guriga iska leh inuusan wax dhiba ka qabin xataa markaaba yuusan ku dhihin guriga ima wakaale wax ka cun laakiin haddaad og tahay guud ahaan inuu kuu ogol yahay gurigiisa inaad tagto ood ka soo shaahdo ood ka soo cuntayso oo wax mushkila kuma jirto rasuulkeena sal lay waslam iyo abubakar iyo cumar guri nin saxaabi saxaabadii lahaa saxaabigaa lahaa ka maqan yahay bay intay tageen bay gabadhii goolu dhigtoo ka cunteeyeen sooma ayagoo meeshuu joogu ninkii korka yimi marka waxa weeyaan mushkilo ma laha laakiin waa inaad ama idan guud haysato ama idan khaas haysato saas way maanaa wax mushkila idinka soo gaari mayso laysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiican aw ashtaatan iyadana waxa weeye marka cuntada la cunayo marna waa laysku darsadaayo waa la wadaagaa marna waa la kala ritaayo gooni baa loo kala qaataa labadaba waad u cuni kartaan labadaba waad u cuni kartaan haddii aad gacanta wadagelisaanna waa sax haddii aad kala tagtagtaan oo nin walba goonidiisa u ritana waad heli kartaan labaduba waa idin banaantay labaduba ha banaanaadaane way kala fadli badan yihin waxaa fadli badan in gacanta la wadageliyo waxaana nabigu wuxu uhi sal lay waslam cuntada wada cuna saasaa idiin baraka badan buu nabigu sal lay wasalam oo khayrku ku jira maxaa yeele barakada iyo khayrku mar walba jamaacaday ku jirtaa kala tagga iyo tafaruqana waa nooc cadaab ah waa nooc tafaruqu sidiisa ma fiicna wada jirka ayay naxariista ilahi ku jirtaa subxana wa tacala marka cuntada in la wada cunaa fadli badan laakiin haddii la kar rito nin walba goonidiisa u ritana way bannaan tahay oo baas ma laha dambi idinka soo gaari maayo barbar subxana wa tacala saas way macnaa ayib cuntaad soo doolateenoo guryihii waad tegi kartaan baa layidhi maxaa la rabaa guryaha markaad timaadaan ood soo gelaysaan ma inaad dalaq iska soo dhahdaan maya aadaabtaan soo marnay waa inaad martaan dib baa laynoo xusuusiyey fa idaa dakaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum naftiinna dusheeda salaama isku naf baynu nahay saas muminiinta mar haddii leeyahay isku naf baynu dadka guriga jooga salaama wey macna oo intaad salaantaan idan dalba markaa kadib salaanta aad salaamaysaani waa salaantay mase layahayba iska warrama miya ya maya saas salaanta ma waa yani waxa weeyaan taxiyatan min cindi illahi mubaarakatan ayiba salaanta qur-aanku ka hadlay isa salaama la leeyahay waa salaan xagga ilaahay ka timid rabbi baa jideeyey soo dejiyey nabiyullaahi aadam calayhi salaam sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh markii ilaahay abuuray ayuu wuxuu ku yidhi aadamow kooxdaa malaa'igtae halkaas joogtay intaad u tagto dhegayso waxay kugu salaamayaan salaanta ay kugu salaamaan baa waxay tahay salaantaada iyo salaanta carruurtaada aadam wuu tego malaa'igtii markuu u tegay assalaamu calayka baa leeyay waraxmat ullahi wabarakaatu wakaa salaanta ilahay inoo soo dhiibay subxana wa tacala min cindi illah xagga ilahay bay ka timi ma ma aha wax bini aadam dejiyey ma laakiin iska waran iyo see la yahay iyo macnaha waxa weeyaan maarata habaariyaako iyo waxaan oo dhan bini aadam baa dejiyey lama rabtaa iyada salaanta laga hadlay saas maaha salaanta sharcigu ka hadlayo tan inagu aan dejisanay ma aha min cindi illahi salaantaa isku salaama assalaamu calaykum dheh waraxmat ullahi wabarakaatuhu mubaarakaa lagu magacaabayo waxay khayrkeeda badan khayrkeeda waxay u badan tahay markaad dhahdo assalaamu calaykum waa toban ajir waraxmatullahi haddaad ku dartana waa labaatan ajir wa barakaatuhu haddaad raacisana waa soddon ajir xaggee wad waxaasoo kale ku haysataan ma iska warramaynu ku haysanaa mid ayada iska rama laguma hayo ajirka iyo barakadaasi ma leh dayibo weeyaanoo ruuxu markuu ku yidhahdo assalaamu calaykum waa ku salaamay waa kuu duceeyey waad iga nabadgeli buu ku leeyahay yacni waxa weeyaan qalbigaagii baa degaya dayiba waad degaysaayo waad xasilaysaa assalaamu calayka markuu ruuxu ku yidhahdo laakiin war kale oo dhan lagumana dego ajirna lagama helo waa uun hadal uun layska yidhi wey macna salaantaa isa salaama buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala qiimaha badan waana salaanta jannada salaanta jannada marka la tago rabbi uu muminiinta salaamayo salaamun qawlan min rabbi raxiim malaa'igtu ay muminiinta salaamayso ayaga dhexdooda is salaamayaan salaanteenu taa iyada wey maana saas ayib laysa ma ahaanin cala alacmaa midka indhahala korkiisa xarajun wax cidhiidhiya walaa cala alacraji midka naafadaa korkiisana ma ahaanin xarajun wax cidhiidhiya walaa cala almariidi ka jiranna korkiisa ma ahaanin xarajun wax cidhiidhiya dembi ah walaa calaa anfusikum nafafyaalkiina korkoodana ma ahaanin iyadana wax cidhiidhi iyo dembi ah an ta'kuluu inaad cuntaan min an ta'kuluu inaad cuntaan idinkiiyo iyagiiyo wada socdo wey min buyuutikum guryihiinna inaad ka cuntaan aw amase buyuuti aabaa'ikum aabbayaashin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti ummahaatikum hooyooyinkiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti ikhwaanikum ragga aad walaalaha tihiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti akhawaatikum gabdhahaad walaalaha tihiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti acmaamikum adeeradin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti cammaatikum eedooyinkiin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti akhawaalikum abtiyaashin guryahooda inaad ka cuntaan aw amase buyuuti khaalaatikum habaryarihin guryahooda inaad ka cuntaan aw maa aw buyuuti maa aw amase maa shay xaggii inaad cuntaan malagtum aada hanateen mafaatixahu furayaashiisa furayaashiisa waxaad haysaanoo aada adeega ka tahay ood mas-uul ka tahay yani waa khaslada aada haysa wey haddii idan guud aada haysato dhib mara inaad ka cunto aw amase sadiiqikum buyuuti sadiiqikum saaxiibadiin guryahooda inaad ka cuntaan intaa midna dembi idinka soo gaadhi maayo laysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxun wax dembi ah an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican idinkoo wada idil oo wada jooga inaad gacanta wada gelisaan aw amase ashtaatan xaala aatiin kuwa kala tagtagsan oo midba goonidiisa u cunayo fa idaa goortii dakhaltum aad gashaan buyuutan guryo markaad ood gashaan ood geli rabtaan wey fasallimuu salaama calaa anfusikum nafafyaalkiina salaama taxiyatan salaan salaama salaantaasoo min cindi illaahi alla agtii ka ahaatay alla idiin jideeyey oo idiin soo deji mubaarakatan salaantaasoo la barakeeyey tayibatan oo wanaagsan oo yani quluubta wanaajinaysaoo qiimo badan kadalika sidaasoo kaleu yubayinu llahu alla u caddeeya lakum idinka al aayaati aayadaha idinku caddeeya lacallakum tacqiluuna si aad wax u fahantaan inama lmuminuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii un weeyey aamanuu rumeeyey billahi alla rumeeyey warasuulihi iyo rasuulkiisa waidaa goortii kaanuu ay ahaadaan macahu nebiga la jirankiisa calaa amrin arrin korkii arrinkaasoo jaamicin kulmiya lam yadhabuu ma tagaan xataa yasta'dinuuhu ilaa ay nebiga idan weydiistaan ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka nebigo idanku weydiisanaya ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa wey yu'minuuna rumaynaya billahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa kuwa rumaysan wey faidaa goortii ista'danuuka ay idanku weydiistaan libacdi sha'nihim arrinkooda qaarkii arrimahooda qaar ka mid a hadday idan kuu weydiistaan fa'dan idan liman cidda shi'ta aad doonto oo minhum iyaga ka mida uu idan wastakfir dembi dhaaf weydii lahum ayaga waxaad dembi dhaaf u weydiisaa allaha alle maxaa yeelay ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey mu'miniinta iyo munaafiqiintu waxay ku kala gedisan yihiin ayaa haddana laynoo sheegay yani waa la kala saaraya mu'miniintu waa uun kuwa allah iyo rasuulkiisa rumaysan waa un kuwa keliya allah iyo rasuulkiisa kuwa rumaysan kuwa unbaa muminiin ah tilmaamahooda waxaa ka mid a oo intaa la dheryihin waidaa kaanuu macahu calaa amrin jaamic markay nebiga la joogaan arrin kulmisana ay ku dul sugan yihiin ayagoo nebiga la jooga arrin kulmisa markay ku dul sugan yihin arrinta kulmisa maxay tahay arrin caam ah wey arrin caam ah oo ninna aan gooni u khusaynin bay la joogaan oo nabiga sal ly slam iyagu ku jiraan waxaa ka mida maalan yani waxa weeyaan waa la tukanayaa maalan jumcadiibaa maalan taaganoo macnaha waxa wey lagu wada jiraa jihaad iyo dagaal baa la abaabulaya lagu wada jiraa duulaan baa lagu maqan yahay arrimo bulshada ama magaalada ama dadka khusaysaa laga wada tashanaya arrimaha caamka iyo masaalixda caamka markay ku sugan yihiin nebigana la joogaan lam yadhabuu ma tagaan xataa yasta'dinuuhu ilaa idan ay weydiistaan saas yacni iskama dhaqaaqaan ilaan diinta islaamku waa diin nidaam waay sideedaba nidaam iyo kala dambayn wax la yidhahda diinta islamka ku salaysantah xubin baa tahay maamul baa meesha ka jira nebigaa hogaaminaya arrin caam iyo maslaxo caama meesha taallaha iska dhaqaaqin ha dhuumanin haddii dani kugu timaado idan weydiiso ma tagaadhe hawshaasaa igu soo kordhay markii laguu fasaxana aad haddii kaleeto ilaan waa lagu tarsan tirsanayaayo waa lagugu tala gashan yahay ha tegin nidaamkaasee diinta islaamku ay maxaa dejisayoo kama tagaan nebiga ilaa ay idan weydiistaan kuwaa idanka ku weydiisanayaay waxay yihiin kuwa allah iyo rasuulka rumaysan wey oo iska dhuumanaya idanka hadday ku weydiistaan nebiow oo arrimahooda qaar ka mid a ay idan ku weydiistaan midkaa doonto u idan ilaahayna dembi dhaaf u weydii baa layidhi dadka muminiinta alla waa dhaafid badan yahay waana naxariistaa saasuu rabbi ilahi subxana watacala waxaan kusoo marnay fii suurati tawba nebigoo la cananayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir an yujaahiduu soomaalia yani waxa weeyaan dadka sidoodaba dhuunta xaaladahaasi markay taagan yihiin waa munaafiqiinta iyagoon xataa idan weydiinin oon dhihin aan tagno bay iska dhaqaaqayan laakiin asxaabu rasuulillahi sal alay dadka mu'miniinta ah hadday dani kusoo korodho nebigay u tegayaan haddii nebigu fasaxo waa tegayaan haddii ayna nebigu u idmin hawshoodii khaaska ahayd waa dayacaya waa ka tegaya hawshaa caamkaa bay isu taagayaan macnaha sidaas weyaan inama almu'minuuna nidaamkaasi marka waxa weye dadka waxaa loo baahan yahay madaxda oo kaleeto adiga markaad raciyadta oo madax tahay hawlna lagugu og yahay kala dambayntaasaa loo baahan yahay kala dambayntaasay shareecadu dejinaysa oo ruuxa amiirka ah ruuxa macan mas-uulka ah insaa loo kala dambeeyo ruuxii meel lagu og yahay uusan iska dhuumanin oo iska dhaqaaqin taasaa la doonay shareecadu waa nidaam yani salaaddii baad arkaysaan oo nidaam baa laynoogu dejiyey cibaadada ugu weyn ee badanigeen ilahay ugu dhawaanna waa salaad salaadiina waad aragtaa waa la habeeyey kala dambayn safsaf imaam israacid ka dambeeya ha ka hormarina waa nidaam nidaam noloshii saasaa loo nadaamiyey qoyskii baa la nadaamiyey yani bulshadii baa la nadaamiyey dowladdii baa la nadaamiyey wixii diintu waa nidaam iyo kala dambayn iyo ismaqal bay ku salaysantay xataa waa kaan soo sheegnay rasuulkeena sal lay waslam inuu yidhi laba idinka midi saddex idinka midi haddii aad safraysaan ood socdaal gelaysaan mid idinka idinka mida amiir ka dhigta ha iska soconina soo maartaan yani masaladaasi waa mas'alada inaga laynagu kari laayahay haddaynu soomaalinahay khaasatan bulshada soomaalida ah waxa haba yaraatee qayrkooda ka reebay waa nadaam nacayb wey nadaam nacayb wey nadaam ma rabno kala dambayn ma rabno ismaqal ma rabno waxaan rabnaa nin walba inuu taliyo anta amiir wa ana amiir faman yasuuq ilximaar ma soconayso dad faras samana wax soconayo ma halkana la degan yahay xaafadana la degan yahay war waxaan habaysano oon kala dambayno wax nadaamsanno lagu kari maayo nin walba waxa wey maalinkaad filaysa buu garabkaaga baxay bal dhibka ina haystaan waxay wax nadaamsan haddaan aragnay inaan duuminaan jecella ciil baabaynaga qaba waaban xanaaqaynaaba wax nadaamsan haddaan aragnay sababtu ma taqaanan sababtu waxa weeyaan nidaamka iyo kala tambayntu wuxuu u baahan yahay barashuu u baahan yahay kusoo korid buu u baahan yahay maynaa kusoo korin maynaa kusoo korin waa waxa dadka inaga rabina taa iyadaa wey marka kala dambaynta iyo nidaamka shareecadu dejinayso cibaadaadkiina waa laynoo nadaamiyey adduunyadeennuna inay nidaamsanaatoo la kala dambeeyo laysmaqlo ayay ku salaysan tahay taa haddii la waayo haddaad si kasta u caqli badan tihiin oo si kasta u cilmi badan tihiin oo si kasta u xoolo badan tihiin qayrkiin waad ka hadhaysaan waana wax idinka reebay saas macana ayib inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwa u weeye aamanuu rumeeye billahi alla rumeeye wa rasuulihi iyo rasuulkiisa waidaa goortii kaanuu ay ahaadaan macahu nebiga la jirankiisa calaa amrin arrin korkii arrinkaasoo jaamicin kulmiya oo maslaxo caam ah lam yadhabuu ma tagaan xataa yasta'dinuuhu ilaa ay idan weydiistaan nabiga sal lay waslam oy u yimaadaan oy yani warsadaan ma tagnaa ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka idanka ku weydiisanaya nebigow ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weye yu'minuuna rumeeyen billahi ilaahay rumaysan iyo wa rasuulihi rasuulkiisa kuwa allah iyo rasuulkiisa rumaysan waa kuwa idanka ku weydiisanaya amaa ninka munaafiqa isagu iska dhuuman saas way macanaa fa idaa goortii ista'danuuka ay idan ku weydiistaan libacdi sha'nihim arrinkooda qaarkii markay idan kuu weydiistaan fa'dan idan liman ciddii shi'ta aad doonto u idan oo minhum iyaga ka mid ilan qaar baan laga maarmi karin sooma qaar waxaa jirta in idanka loo diido ay laazim tahay maxaa yeele hawl baa u taalla oon looga maarmi karin qaarna markaasi muhiimad weyni inayna markaa ku xidhnayn baa laga yaabaayo waa layska fasix marka nebiga iyo waxay ku xidhan tahay sida arrinta uu arko saasaa loogu daayo la yidhi ninkaad marka adig kula quman u idan wastakfir dembi dhaaf weydii lahum iyaga allaha alla dembi dhaaf u weydii khaladaadka ka dhacayana ilaahay inuu u dhaafo u weydii ina allaha alla hafuuru midkii dhaafid badan wey raximan oo naxariiste laa tajcaluuha yeelina ducaaa rasuuli rasuulka yeedhidiisa aad u yeedhaysaan baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum qaarkii yeedhidiisaoo kale ha ka dhigina bacdan qaarka kale uu yeedhaya rasuulka markaad u yeedhaysaan sidaad idinku isugu yeedhaysaan oo kale ha ka dhigina yeedhidiisa qad yaclamu allahu alla wuxuu og yahay alladiina kuwa yatasallaluuna siibanaya oo minkum idinka idinka mid ah liwaadan liwaadan xaalo ay yihiin yani waa master laakiin waxaa laga wadaa isfahan liwaadan xaalo ay yihiin kuwa gabanaya intay kuwo kale ku gabadaan bay siibanayaan falyaxdar yani ha taxadareen falyaxdar ha isjireen aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amri nebiga amarkiisa khilaafaya ha ka taxadareen an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitna inay asiibto aw amase yusiibahum inuu asiibo cadaabun cadaab inuu asiibo cadaabkaasoo aliimun xanuujiya aayaddan laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda dhowr tafsiir baa ku jira laakiin tafsiirka u fiican ee uu rajaxayo ibnu kaiir iyo sheekh maxamed amiin shinqiti iyo keyrkood ay rajaxayan waxa weeye ducaaa arasuuli in la yidhaahdo waa masdarun mudaafun limafcuulihi oo waxa weeyaan ducaaa arasuuli yeedhidda idinku aada rasuulka u yeedhaysaan yeedhidda aada rasuulka u yeedhaysaan eed u dhawaaqaysaani ha ka dhigina sida yeedhidda idinka dhexdiinna aada isu yeedhaysaan oo kaleeto oo inagu markaan isu yeedhno war hebelow sooma dhahan ha maxamedow ha dhihina ha waryaa maxamedow ha dhihina waryaa maxamedow idinkaa isdhaha laakiin nebi maxamed saa ha dhihina yeedhidaad idinku isugu yeedhaan nebi maxamed ha ugu yeedhina maxaad dhahaysaan yaa rasuula allah yaa nabiy allah yaa abalqaasim ugu yeedha laakiin yaa muxamed waa hadal yaro qaawan wey soo ma hadal yaro qaawano waxoogaa qallafsanaanay ka muuqata wey sidaasoo kale nabiga ha ugu yeedhina salawatu rabbi waslamu caleyh oo qaabkaad idinku isugu yeedhaan oo kale qaab ka gedisan oo qadarin iyo ixtiraam ku jiro nabiga ugu yeedha salawatu rabbi waslamu caleyh waa mid ta labaad markaad idinku dhexdiinna isu yeedhaysaan waad isu dhawaaqdaan oo codkaas kor u qaadaan laakiin nabiga markaad u yeedhaysaan oo agtiinna uu joogo khaasatan edabsada oo codka hoos u dhiga yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nnabiy walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun markaad nebiga ag joogtaan codka hoos u dhiga oo sawtkiina gaabiya oo sidaad idinku isugu dhadhawaaqdaan oo markaad is ag joogtaan aad codka hadalka u taagtaagtaan nebiga agtiisa hadalkaa taagtaagina edabsada oo ixtiraam iyo qadarin buu nebigu idinka mudan yahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaad u yeedhaysaanna maxamedow ha dhihine waxaad ugu dhawaaqdaan nebi alle iyo rasuul alle markaad u dhawaaqaysaanna cod inta loo baahan yahay aan uun ah bas laakiin aan qayla ku jirin iyo dhawaaq saro ood kor u dhawaaqaysaan ha ugu yeedhina nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas wey macana yani waxay aayaddu cabirtay fi suurati aan ugu degto alxujuraat waxoogaa yar hadduu ku yaro galo inaad nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ixtiraamku mudnaa ixtiraamku kaa mudnaa inaad meel kaga dhacdo wax yar hadduu ku galo camalkaagii aad samaysay oo dhan waa baaba'aya an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun haddaad aadaabtii nebiga sal lay sl ilaahay u jidayay mari weydo oo waxoogaa quursi iyo fududaysi iyo yasid iyo waxoogaa aad keento ama nin caadi oo kaleeto uu kula noqdaay khalaas camalkaagu waa hoobanaya camalka maxaa hoobiya kufri iyo ridda hoobisa sooma ruuxu inuu gaaloobay buu ku imaan karaa waa aayaadka loo daliishado nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi tacdiimkiisa iyo qadarintiisa ruuxii meel kaga dhacay inuu gaaloobayo oo ridoobaya islaamka ka baxay saas mana waa waajibaadkii xuquuqda nabigeenu inugu leeyahay salawatu rabbi wasalam aleyh inaan cayna iska badaan cay aad caydaan iyada meesha kama saar iyada ruux qalbigiisa iimaan ku jiraay kuma dhiiran karo inuu nebi maxamed caayo salawatu rabbi waslamu caleyh ama xaasaskiisa uu caayo ama dadkii eheladiisii iyo aalubeytkiisii uu caayo kuma dhiiran karo macaad allah iyada iskaba dhaaf in ilaahay caydiisa aad ku dhiirato ama malaa'igta caydeeda aad ku dhiirato taa iskaba daa iyadu meel iska dhig qalbiga ruuxuu iimaan kaga jiro waxyaabahaasi kama suuroobaan amaa ruuxa ay ka suuraabaani waa ruux gaal ah oo gaalnimadiisu iska cadahayo saas shil kuma jiro hore baan usoo sheegnay ruuxii muqadasaadka waaweyn wax ka sheegaayay culimmada islaamku waa isla ogolyihin inuu gaaloobayo saas daraaddeed soomaaligii ilaahay caayaay waa gaal murtad wey murtad wey naagta uu qabo hadday muslimo tahayna xadhig uguma xidhno hadduu dhintona qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo wuxuu gowracana cuni maysaan islaamna ku tirin maysaan yacni laguna tukan maayo hadduu dhinto gaal xuquuq wix alla wuxuu axkaam lahaa oo dhan baa la siinaya jahli ma loogu cudur daarayaa maya ma nin baa jaahil ka ah ilaahay wuxuu mudan yahay ya rasuul alle wuxuu mudan yihiin malaa'igtu waxay mudan tahay ma nin baa jaahil ka noqon kara maya kiil unbaa ku xambaari kara ruux iyo shaydaan sidaas daraaddeed baa culimmadu waxay isla ogol yihiin wixii halkaa mara oo arrimahaasi ay ka suuroobaan waa gaaloobay oo diinta bannaanku ka yihi saas wey macanaha yaan laysu dhuubanin marka ayib innaguna dhallinyaradu waaba ku ilbixi jirtay waayo dhoweyd waayo dhexe hadda dad badan baa ka waantoomay laakiin waayo dhexe waaba lagu ilbixi jiray oo magaalada marka la gelayo ilaah cay iyo rasuul cay baaba laga bilaabi jiray saas bal waxaad arkaysaa oday lixdan jir ah toddobatan jir ah oo ilaahay caayayaad arkaysa sooma maxaa lainoo burburiye baad moodaysaa oo dharbaaxadu inoogu dhacday ma in layna dulmiyey bay idinla tahay ya dib aan u xisaabtanno aan xisaabtanno markaynu xisaabtanno dib isu fiirino ceebaheennoo dhan baa inoo soo baxay saas waxaan xataa gaaladii mushrikiintii carbeed iyo kuwii ka horreeyey iyo fircoon aan ka suuroobin baa inaga inaga suuroobay saas weligii miyaad aragteen abujahl oo ilaahay caayay ya mise abulahab oo ilaahay caayay oo ilaahaga waxaa ku sameeda ku hay ma aragay ma jirto laakiin soomaali baa la arkay islaamnimo sheeganay manaa dhaqanxumadaasaan leenahay laa tajcaluu ha yeelina ducaaa arasuuli baynakum kadib baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu sheegay munaafiqiinta qaar ka mida inay dhuuntaan waxaa aayadda hore soo tilmaantay mu'miniintu inay nebiga idan weydiistaan salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin munaafiqiintu way dhuuntaan oo dhuumashay ku baxaan liwaadan ayagoo weliba gabaadsanayoo yacni markuu ruux muslima kacayo oo kale bay intay isku aadiyaan oo gabaad ka dhigtaan bay baxayaan ama iyaga mid ka mid a mid kale intuu qariyo oy isku aadiyaan buu baxaya shay ama ama derbi ama tiir buu isku aadinayaa inta uu ka qarsoomahay liwaadka saasaa laga wada liwaadan asagoo macnaa idinkoo gabaad samaysanayo idinka gabaad isu noqonaya ama shay kale gabaad ka dhiganay ayay macnaha dhuumanayaan munaafiqiintu dhuumanayaan wey macnaha rabbi subxaana wa tacala kadib wuxuu inooga digay amarka nebiga sal lla lay slam khilaafidiisa dadka amarka nebiga khilaafayaaye ha iska jireen oo ha ka taxadireen inay fitna asiibto fitnadaasi waa shirki shirki iyo dalaal iyo bidco iyo wuxuusan ka soo waaqsan karayn ruuxu inay ku dhacaan ha iska jiro ha ka cabsado amarka nebiga hadduu khilaafo salawatu rabbi waslamu caleyh amarka nebiga iyo sharcigiisa iyo siduu jideeyey haddii intaad ka tagto ruux kale hadalkii aad ka doorato xadiiskiisii baad madhab ka dooratay sunnadiisii iyo dariiqadiisii baad bidca ka dooratay sharciguu dejiyey baad sharci kale ka dooratay waxaad ku talagelaysaa uun fitno iyo shirki iyo hawo iyo bidco iyo meel baas uun lagu kaxayn doono taasaa asiibi doonta taana maxaa ka dhalanaya cadaab xanuun badan baa ka dambeeya marka adduunkana wuu numi aakhirana cadaab ilahi baa uga horreeya subxana wa tacala waa ruuxii sunnada iyo amarka nebiga salawatu rabbi wasalam aleyh jidkiisa khilaafa wey macnaha laa tajcaluu ha yeelina ducaa'a arasuuli rasuulka yeedhidiisa yeedhidda aada rasuulka u yeedhaysaan ha ka dhigina baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum qaarkii yeedhidiisa bacdan qaarka kale uu yeedhay dandamana waa masdarun mudaafun lifaacilihi ka ducaa'i bacdikum qaarkii yeedhidiisa bacdan qaarka kale uu yeedhay qad yaclamu xaqiiqe wuxuu ogyahay allahu alle aladiina kuwa yatasallaluuna siibanaya oo minkum idinka idinka mida liwaadan ayagoo yacni gabanaya ayagoo gabanayo shay kale ku gabanayo gabaad samaysanaya kuwa dhuumanayoo tartiib u baxaya kuwa ilaahay waa ogyahay subxana wa tacala kama qarsoona falyaxdar ha taxadareen oo ha ka cabsadeen ha iska jireen aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amri nabiga amarkiisa sal lay waslam an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitna inay asiibto shirki iyo bidco iyo baadinimo iyo dalaal inuu ku dhaco aw ama se yusiibahum inuu asiibo cadaabun cadaab inuu asiibo aliimun cadaabkaasoo xanuujiya alaa hooy ina lilahi ilahay waxaa u sugnaaday ma fi samaawaati ciraryaalka waxaa ku sugan walardi iyo dhulka waxaa ku sugan qad yaclamu xaqiiqe wuxuu og yahay maa shayga antum idinku calayhi korkiisa aad ku sugan tihiin wa yowma maalinna wuu og yahay alle yurjacuuna la celinaya addoommada ilayhi xaggiisa loo celinayo fayunabbi'uhum wuu u warrami bimaa shay buu uga warrami camiluu ay sameeyeen wallaahu allana bikulli shayin wax walba caliimun midkii ogsow aayadda soo axkaam fara badan lagama soo hadlin bilowgeedii ilaa halkan laga soo gaaro axkaam badan iyo aadaab badan baa lasoo jidayay axkaamtaa iyo aadaabta allaha idiin jidaynayo waa midka dhulka iyo samaawaadka iskale hadduu leeyahay soo isagu inuu wax jideeye maaha ya ma cid kalea wax jidayn karta maya alaa lahu alkhalqu waalamru abuurka cidda iskale baa jidaynta iyo sharciyeyntan iskale waxaasaa xun waxaasaa fiican waxaasaa xalaala waxaasaa xaaraama waxaa dhihi karaa abuurkan cidda iskale isagaa iskalehoo abuurtay milki iyo maamulna u leh sharcina isagaa u dejisanaya rabbi subxaana wa tacala wuxuu og yahay waxa aad ku sugan tihiin maalinta la celinayo addoommada xagga alle loo celinayana alla waa ogyahay waxay sameeyeen buu uga warrami doonaa maalinkaas maxaa laga wadaa wuu uga warrami doonaa bimacnaa wuu ku abaalmarin doonaa wey wailaa ma aha un inta lagu yidhahdo khaladkaana waad gashay khaladkaana waad gashay khaladkaana waad gashay kadibna iska dhaqaaq maya taasi war ma ah fa yunabi'uhum haddaad maqashaba waa loo warrami macnaa abaalgudkii baa la socda waa lagu abaalmarin wey macnaha waxay samaynayaan allahna subxaana wa tacala wax walba waa ogson yahay waxba kama qarsoonaa alaa hooyay ina lilahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati ciraryaalka waxaa ku sugan iyo walardi dhulka dhexdiisa qad yaclamu xaqiiqe alla wuxuu og yahay maa shayga antum idinku calayhi korkiisa aad ku sugan tihiin waxaad ku dul sugan tihiin ood haysaan waa ogyahay wa yowma maalinna wuu og yahay yurjacuuna la celinaya addoommada ilayhi xaggiisa loo celinayo maalinkaana rabbi waa og yahay goortuu imaanayo xaaladiisa dhibaatooyinkiisa waa og yahay fa yunabi'uhum alla wuu u warramay addoommadii bimaa shay buu uga warramay camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen oo dhan buu uga warramayo abaalgudkiisii la siin waa loogu abaalgudi way macnaha nin walba wuxuu sameeyey in khayran fa khayr wain sharan fa shar wallahu allana bikulli shayin wax walba caliimun midkii ogaansho badan wey oo waxba uusan ka qarsoonayn hada wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi waslem